magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan ayaa lagu soo bandhigay cilmi baaris ku saabsan saameynta caruurtii haweenka ay kala kulmaan isbedelka imilada cilmi baaristan oo ay sameystay islamarkaana ay soo bandhigtay hay-adda action ayaa madasha lagu soo bandhigayay waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka somalilan iyo bulshada magaalada hargeysa nuure axmed madaxa mashaariicda hay-adda action ayaa ka warbixisay muhiimadda cilmi baaristan hawshan maanta aan isugu nimi waxa weeyaan research la qabtay sanadkan gudihiisa waa wejigii labaad sanadkii hore waxaanu qabanay wejigiisii koobaad waxaanu ka fulay somalilan nigeria iyo d r c sanadkan mar labaad baanu soo noqday waxaynugu soo noqnoqday losan damage losan damage waxa weeyaan wixii ka dhashay climate changeka inugu dhacay amba isbedelka cimilada climate changeku inta badan waxaynu ku garan karnaa inagu waxaa ka mid a abaaraha faraha badan laynagu soo noqnoqon kara waxaa kaloo ka mida locaska iyo waxyaalaha la halmaala marka action aid imika soomaaliya muddada ay ka shaqaynaysay runtii waxqabad ballaadhamay ka geysatay xagga dumarka hadday noqoto aqoon kororsigooda researchkan maanta markaa laga shaqaynayay oo intan muddada laga shaqaynayay saddexda dalna ay ku shiraakoobeen waxaa la doonayaaba in la ogaado cimilada isbeddelkaa timid dumarka intee lig bay gaadhsiisay waxaanu idka filaynaa waxa weeyaan wixii meesha ka maqayn aan isleenahay maxay ahade wuu idka kumaydan soo darin inaad nooga nagu soo dartaan waxaad isleedihiinna wuu ka maqan yahay inaan ku darno si hadhow toole markaan launch garaynayno muxuu ahaa researchka isagoo informationkii oo dhammaystiran aan u launch garayno aan waxba xna aanay ka maqnayn haweenka iyo caruurta soomaaliyeed ayaa inta badan saameyn kala kulma isbeddelka cimilada sida fatahaadaha iyo sidoo kale abaaraha